Wasaaradda Dhalinyarada ee Ciyaaraha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay mashruuca horumarinta nabadeynta iyo dowlad dhiska dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Jubbaland. Munaasabadda daahfurka mashruucan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Cabdirashiid Caamir ururada haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Kismaayo. xasan axmed xuseen agaasiga guud ee mashruucan horumarinta nabadeynta iyo dowlad dhiska dhalinyarada jubbaland ayaa ka warbixiyey mashruucan sharaf ay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan oo nagu furmaysaan inaad gurjoog nagala noqotaan arrintaas ka bilaaban doonta haddii aan la idmo magaalada kismaayo iyo magaalooyin kaleeto oo soomaaliya ka tirsan sida gaalkacyo iyo baydhabo oo kale barnaamijkan waa barnaamij ay maalgelintiisa bixinayso sanduuqa nabadeynta nabaddhisidda ee qaramada midoobay waxaana ka qayb galayo focuskiisu yahay dhalinyaro ilaa lix boqol gaaraysa saddexda degmo marka la fiiriyo oo ay qayb ahaan kismaayo uga soo aadi doonto boqol iyo siddeetan waa barnaamij noociisoo kaleeto adugu laba kun iyo laba sideed iyo tobankii hay-adahan way ka bilaabeen magaalooyin badanna ka soo fulay islamarkaasna dadkii deegaanka iyo maamuladii ka jira ee aada iyo aada ugu riyaaqeen aan isleenahay kuwii iyo kuwo lamida ayuu noqon doonaa faa'iidooyinka uu leeyihiin ay ka mid tahay inuu iska dhexgalka bulshada iyo isfurnaanta iyo isfahanka dhallinyarada iyo inay isfahmaan dhallinyarada iyo dadka mas-uuliyiinta ah oo ay dowladda iyo odayaasha ugu horeeyaan inuu ka shaqeeyo qaabka uu shaqeeyo barnaamijkan waxay tahay in dhalinyarada la dhiso xiriirkooda marka koowaad si loo dhisana wadahadal ayay yeelanayaan muddo socon doona haddii aan la idmo toddoba bilooda oo ay bishiiba loo markulmi doonaan kooxo kooxo ayaa loo qaybin doonaa waxaa dhacaysa marka inay wadahadallo qaab systematiga oo dhisan oo manual ka diyaarsan yahay ay mari doonaan haddii aan la idmo natiijadana ay ku dhammaan doonto inay isla qabtaan howlo ay isleeyihiin dhibaatooyin bulshada ka jira oo ayaad xallinaysaa cabdirashiid caamir wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland ayaa dhalinyarada ku booriyey inay bulshada inteeda kale ugu faa'iideeyaan waxa la barayo inta uu socdo mashruucan waxaana leeyahay hay-adahan oo ku saabsan barnaamijkan taabagelinaye ayagana way ku mahadsan yihiin insha allahu tacaala biidnillahi kariim waxaana leenahay barnaamijka sidii loogu talagalay ugu socon doonaa barnaamijkan waxaad daabdehinaysaa hormuudka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hay-adahaasna fuliyayaasha implementationka waaye marka insha allah barnaamijka waa loo daafuran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mashruucan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa boqol iyo siddeetan dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxa uuna socon doonaa muddo laba sano ah iyadoo toddoba bilood lagu bari doono ka faa'iidaystayaasha wadahadalka si loo soo saaro dhalinyaro hogaamiyaal ah oo ka qayb qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada soomaaliyeed